bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى aalihi وsaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan sugaynay kitaabu sunan lilimaam abi dawuud sulaymaan bn اlashcaf asijistaaniyi raximah اllahu tacaala baabu sifati xajati الnabiyi salى اllahu عalayh waalih wasalam ayaan ku dhex jirnay xadiidkii dheeraa ee jaabir ayaa noo soo dembeeyey qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xdثna cبداللaه بن مسلمة وهو بن قعنب qال أخبرnا سليمان yعن بن بلال xا وxdثna أحمد بن حنبل qال أخبرnا cبدالوهاaب الثقفي المعنى واxد معنaha xadيiثka cبداللaه بن مسلمة iyo xadيiثka أحمد بن حنبل معنhu waa iskaga mid ayb عن jعفر بن ama سليمان بن بلال iyo cبدالوهاaب بن cبدالمجيد الثقفي xadiidkoodu waa isku macno alfaadaasa kala tagsan marmar ayb عan جaعفر بن محمد هو جaعفر الصاaدق عan أbيه محمد بن علي محمد الباqر أن النبيa صلى الله عليه وaليه وسلم نبgu صلى ظهرa ظهر buu tukaday iyo والcaصر iyo caصرka بأdان waaxد hal آadاn بcرفةa cرفo yacni ay fii carafata carafo dhexdeeda nebigu duhur iyo casr buu ku tukaday hal aadaan yacnii hal aadaan aadaankii unbuu sheegay iqaamadii kama hadlin iqaamadu labay ahayd sida xadiidkii dheeraa oo jaabir aan ku soo marnay walam yusabbix baynahumaa mana uusan sunnaysanin dhexdooda wa iqaamatayni iyo laba iqaamo waa kan riwaayadan xataa waa ku jirtaa iyo laba iqaamo hal aadaan iyo laba iqaamo ounan dhexdooda sunnaysanin nusaha qaarna biadaanin waaxidin bicarafata wa iqaamatayni walam yusabbix baynahumaa bay dhigayaan wasalla almaqriba maqribkii wuu tukaday walcishaa'a bijamcin ayuu ku tukaday meesha jamci la yidhaha waa musdelifo wa almashcaru alxaraamna waa la yidhaahdaa jamcina waa lagu magacaabaa musdelifana waa lagu magacaabaa waa magacyo badan tahay biadaanin waaxidin hal aadaan iyo iqaamatayni iyo laba iqaamuu ku tukaday walam yusabbix baynahumaa mana uunan sunnaysanin xadiidkan marka waa mursal laakiin kii hore unbuu la mid yahay maxaa yeele moxamed ibnu cali ayaa wuxuu leeyahay ana nebiya sala allahu calayh waali wasalam nebigana ma soo gaarin isaga waa mursal marka taabici xadiidka irsaaliyey xadiidka yacnii rafciyey laakiinse intan uu tilmaamayo iyadoo mutasilayba noo soo hormartay isagoo ka warinaya jaabir bn cabdillaahi ayb qaala abu daawuud hada alxadiidu xadiidkan asnadahu xaatimu bnu ismaaciil waa riwaayadii shalay aan soo akhrinay ayaa isnaadiyey oo ilaa nebiga yani jaabir iyo nebigaba wada taxay fi lxadiidi طawiili xadiidkii dheeraa wa waafaqa xaatima bna ismaaciilna waxaa isnaadnimada ku waafaqay oo xadiidka in musnad laga dhigo ilaa mutasil oo mursal ahaantan aan lagu warinin calaa isnaadihi ay calaa kownihi musnadan waa xadiidku inuu musnad yahay oo sidaa uu ahaaday waxaa ku waafaqay moxamed bnu caliyin aljucfiyu moxamed ibnu caligan ma ahan moxamed albaaqir ma aha waa moxamed ibnu caliyin aljucfiyu weeyaan waa akhuu alxuseyn bnu caliy aljucfi weeyaan ninkaasuu la dhashay oo asxaabuulkutub sita ay ka wariyaan amaa midkan moxamed ibnu cali laysa lahu dikrun fi lkutubi sita kutubu sitada wax dikriya iyo sheeg kuma laha ilaa kan meeshan maaha oo meeshanna iyada waa tacliiq ahaan ayaa abu daawuud oo u tilmaamay hadda yacnii xadiid uu ka warinaya ma aha mutaabacadiis unbuu ishaaray ayb xataa mutaabaca ahaan isaga ugama warinin abu daawuud oo waqaala moxamed ibnu caliin aljucfi ma uusan dhihin marka waa un layskaga sheegay un maahane ma laha isagu yacnii waxba ayb walidaalika ninkan moxamed ibnu cali aljucfi ibnu xibbaan unbaa hiqaatu ibnu xibbaan ku sheegay kitaabkiisa kitaabu hiqaat ayuu ibnu xibbaan ku soo arooriyey ninkan xadiidkanuuna markaas u sheegay kan ayuu u keenay waa xadiidi jaabir aطawiil ayb riwaayadii hore haddaad dib ugu laabataan dad badan afar sheekh buu abu daawuud ka warinaayey nufayli waxaan ujeedaa cabdullahi bn moxamed annufayliyu cuثmaan bnu abi shayba hishaam bnu camaar sulaymaan bnu cabdiraxmaan dhammaantood waxay ka warinayeen qaaluu anba'anaa xaakim bnu ismaaciil waa ninka hadda mutaabacada loo raadinayo oo la leeyahay moxamed ibnu cali aljucfi ayaa mutaabaceeyey can abiihi yacnii can jacfar can abiihi can jacfarin can abiihi can jaabirin ilaa annahu qaala waxa uu yidhi fasalla almaqriba waalcatamata maqribkii ceshihii buu tukaday biaadaanin iyo aadaan iyo waiqaamatin ayuu isagu yidhi laakiin waiqaamatayni wayaan riwaayada saxiixa qaala abu daawuud qaala lii axmedu axmed binu xambal waxa uu igu yidhi akhطa'a xaatimun xaakim wuu gafay fii hada alxadiidi طawiil xadiidkan dheer ayb meelo ayaa marka uu ku gafay bacdi nusakha sidaa dhigayaan qows ayuu ii geliyey qowsayn oo macnaheedu uu yahay nusakha qaar inay sidaa dhigayaan qaarna maba ku taalno halkanna waxaa weeyaan riwaayada xaatimna waa riwaayo dhammaanteed saxiix wada ahayd waba aan lagaga hadlin qaala xadaثna أxmed bnu xambal qaala akhbaranaa yaxya bnu saciid huwa alqaطaan qaala akhbaranaa jacfaru huwa jacfar bnu mxamed bni caliy jacfar الصaadiq qaala akhbaranaa abi wahuwa mxamed bnu caliy albaaqi can jaabirin qaal ثuma qaala الnabiyu salى اllahu عalيyه ali wasalam nebigu waxa uu yidhi qad naxartu haahunaa meeshan ayaan ku gowracay ayb ayb wa minan minana kulluhaa dhammaanteed manxarun weeyaan meel wax lagu qasho minoo dhan meel wax lagu qalawo bal makaoo dhan meel wax lagu qalawo maka oo dhan gowrucu waa ku ansaxaa ayb maka iyo mino iyo dhan ayb meeshii uu nebigu uu la istaagay xoolaha ku qalay keliya shardi maaha ee iyadoo dhan baa manxar ah laakiin haddii iyada yacni hadda manxar haddii laga wada dhigo de meeshii dhanba qashinqubay isku bedeli hadda sharcan meel walba waxaa lagu qalan karaa haddaanu dadka qofka qofka haddounan dadka ku dhibaynin qofka haddaanu dadkii ku dhibaynin dhib ma laha laakiin hadduu qofku dhibaayo qofku haddii uu qofku dhibayo laakiin maya oo waa laga inta laga xayiraa haddii hal meel loo sameeyo ee la yidhaha ordaha meeshan ku qasha waa idinku filantaha sida haddaba la yeelay taas iyada waxaa weeyaan mas'alo idaare iyo ku tacalluqdo ayb hadda mas'alo fiqi oo taxliil iyo taxriim ku tacalluqaysa ma ahan oo hadda hal meel unbaa lagu gowracaa xoolaha oo manxar weyn oo aad u weynin badanoo wasaqdii iyo qashinkii iyo meel fiican lagu nadiifiyaa hilibkiina qofku markaa dadka in la siiyaa iyo ay tahayna ay meelahaas ka soo doonan karaan ayb amaa min xaysu sharcu qofka haddii uu gowrac sameeyo maka ama mino uu ku gowracdo asturto wixiisa nadiifsado dee sharcigu isagu ma diidayo middaas waa meesha wax lagu gowracayo wa waqafa bicarafata carafa ayuu istaagay faqaala waxa uu yidhi qad waqaftu haahunaa halkan ayaan istaagay wa carafatu carafana kulluhaa dhammaanteed mowqifun weeyaan meel la istaago wawaqafa bilmusdelifati musdelife ayuu istaagay wa qaala waxa uu yidhi qad waqaftu haahunaa halkan ayaan istaagay wamusdelifatu musdelifana kulluhaa mowqifun dhammaanteed waa meel la istaago ayb intan dhan marka meelihii nebigu ka istaagay buqcadaa khaaskuma ahane meelaha nebigu sheegay oo dhan qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa xafs bnu kiyaas can jacfarin biisnaadihi ay biisnaadi alxadiidi asaabiq zaada wuxuu ku daray fanxaruu ku gowraca fii rixaalikum meelaha aad deggan tihiin isaga qasha ayb oo meelaha aad mino ka joogtaan iskaga gowracdee meeshii nebiga un ku gowracay ha raadinina idinku ayb maadaama minoo dhan ay tahay meel wax lagu gowracdo waalrixaalu waa meesha ay deggan yihiin iyaga qaala xadaanaa yacquub bnu ibraahiim wahuwa adawraqiyu yb qaala akhbaranaa yaxya bnu saciidin alqaطaan can jacfarin qaala xadaanii abii can jaabir fadakara hada alxadiida buu sheegay waadraja fi اlxadiidi xadiidkii wuxuu dhex geliyey cinda qowlihi wاtakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa meeshaa markii uu sheegayey qaala waxa uu yidhi faqara'a fiihimaa wuxuu ku akhriyey labada ragco bitawxiidi ayuu ku akhriyey qul huwa allahu axad buu ka wadaa waqul yaa ayuha alkaafiruun wa qaala fiihi xadiidka dhexdiisa wax uu ku yidhi qaala caliyu radia allaahu canhu bilkuufati cali kuufa dhexdeeda waxa uu ku yidhi qaala abi haada alxarfu xarafkan lam yadkurhu jaabirun jaabir ma sheegin ayb xarafkan qaala abi yacnii aabbaha la sheegayaa jacfar baa wuxuu leeyahay qaala abi oo moxamed ibnu cali ah waxa uu yidhi haada alxarfu xarafkan lam yadkurhu jaabirun jaabir ma sheegin fadahabtu muxarishan hadalkaas isagu jaabir ma sheegin wadakara qisata faatimata radia allaahu canhaa buu sheegay halkaa marka xadiidkii dheeraa ee jaabir baa marka halkaa ku dhammaanaya baabu اlwuquufi bicarafa carafa istaagga la istaagayo xukunka ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay wuquufu carafana waa ruknun min arkaani اlxaji arkaanta xajka rukni ka mida waaye qofka uu dhaafana waa qof xajkii uu dhaafay bacda duhur ayuuna bilowdaa wuquufku wuxuuna ku egyahay wakhtigiisa yacnii idiraariga ah ilaa uu waaga ka beriyo maalinta tobnaad haddii waagu uu dilaacana wuquuf waa dhammaadayo sanadkaas wuquufkeedii waa idlaaday qaala xadaanaa hanaadun wahuwa bnu sariy abu sariy alkuufiyu iqatun akhraja xadiidahu albukhaariyu fii khalqi afcaali اlcibaad wa muslim وأصxaabu الsunan الأربcة ayb can abi mucaawiya wahuwa abu mucaawiyaةa الضariir moxamed bnu khaasim can hishaam bni curwa can abiihi can caaئiشha qaalad waxa ay tidhi kaanat qurayشhun quraysh waxa ay ahayd iyada iyo waman daana diinahaa wixii iyaga diinteeda ka diin yeesho yaqifuuna inay istaagayaan biاlmusdelifati musdelifa wa kaanuu waxay ahaayeen yusammowna in lagu magacaabayo alxumsa dadkii iyagu diinta ku adadkaa in lagu magacaabayo iyaga dadkii diinta ku adadkaa ayb alxums waa bidami alxaa wa iskaani ilmiim macnaheeduna waxaa weeyaan min altaxamus wa huwa atashadudu tashadudka adadkaanta ayb wa kaanuu yusamowna waxaa lagu magacaabi jiray quraysh alxumsa kuwii mutashadidiinta ahaa ibraahimu alxarbi mujaahid ayuu ka soo raray quraysh waxaa alxumsu qurayshun waman kaana ya'hudu ma'khadahaa iyaga iyo dadkii marka ma'khadkooda qaadan jiray aws iyo khasraj iyo khusaaca iyo haqiif iyo khasawaan iyo banu caamir iyo banu sacsaca iyo banu kinaana iyo yacnii marka laga reeba reer bani bakar bani kinaana marka reer bani bakar laga reebo inta kale quraysh bay ku mabda ahaayeen wa kaana saa'iru اlcarabi ayb carab inta ka soo hartayna waxay ahaayeen iyagoo marka musdelifay istaagi jireen qurayshoo shayddaankii baa wuxuu u sheegay uu ku yidhi innakum in cadamtum hayra xaramikum haddaad weynaysaan xaramkiinna meelaan ahayn istakhafa annaasu bixaramikum dadka ayaa xaramkiinna fududaysanaya fa kaanuu laa yakhrujuuna min alxaram xaramka kama bixi jirin marka sufyaanu thawri sidaasuu yidhi shaydaanka balfiiri marka wuxuu leeyahay idinka carafo xaram ma aha musdelifaa ugu dambaysa xaramka mar haddii laga baxo yacnii carafaad la galo carafaad iyadu waa xilli xaram ma aha marka waxay leeyihiin shaydaankii baa wuxuu ku yidhi war haddaad xaramkii ka baxdaan idinka oo dadkii xaramka degganaay ah xaramkii waa la fududaysanaa hadhow ayb idinkiina waxaad noqonaysaan dad weyneeyey meelaan xaramkii ahayn halkaasuu ka soo galay marka shaydaanku bani aadamku marka meelo baasu uga imaadaa shaydaanku wa kaana saa'iru alcarabi carab intoodii kale waxay ahaayeen yaqifuuna inay istaagayaan bicarafata carafa qaalad waxa ay tidhi markaa caaئiشha falammaa jaaءa alislaamu islaamkii markuu yimid amara allahu tacaala ilaahay wuxuu amray nebiyahu nebigiisa salى اllahu عalayه ali wasalama an yaأtiya carafaat carafaat inuu yimaado fayaqifa biha uu istaago ثuma yufiida minhaa dabadeed meeshaa markaa uu ka shubmo oo uu carafaat ka baxo musdelifo uu ka soo galo habeenkii fadalika qowluhu tacaala weeyaan uma afiiduu min xayثu afaada الnaas umadaanna waxaa weeyaan ay waafiiduu bimacna lwaaw ayay wadataa ayb maxaa yeeley isku xigga sidaa iyadu ma aha ayb ayb oo isku xigga iyada sidaas waxaa weeyaan in umadan bimacna alwow in laga dhigo sidaa baa wanaagsan oo laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum faإidaa afadtum min carafaatin fاdkuruu اllaha cinda almashcari اlxaraam ayb carafaad markaad istaagtaan oo haddana mashcarulxaraamka ilaahay ku xustaan kadib baa waxaa la yidhi uma afiiduu min xaysu afaada annaas ee hadda carafaad waaba laga soo waa la soo istaagay musdelifaa lagu soo tukaday maxay tahay marka tan bimacna alwaaw un bay wadataa saasay culummadu dhaheen ayb xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa in carafo la istaago xukunka carafo in la istaagaana waa rukni inay tahay min arkaani اlxaji qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabu اlkhuruuji ilaa minan baabu bayaani baabu bayaani xukmi اlkhuruuji bixitaanka la baxaya xukunkiisa caddayntiisiiba u baab yahay ilaa minan loo baxaayo waa maalinta sideedaad waa sunna iyada marka bixitaankan haddaan minaba la aadin oo qofku carafaad uu ka bilaabo xajka xajkiisu waa sax wa laakiin sunno ayaa dhaaftay shay mustaxab ah oo min sunani اlxaji abaa dhaafay mabiidka la baryaaya habeenka ay habeenka sagaalaadku soo gelayo baryidda mina la baryaayo iyadu waajibna ma aha rugnina ma aha waa un min sunani اlxaji ha ku qaldamin marka mabiitu minanta kale oo kutubtu ay sheegayaan mabiidkaas waxaa loo jeedaa ayaamu tashriiqa maalinta kow iyo tobnaad labiyo tobnaad ayaa loo jeedaa ugu yaraan marka qofka waa inuu laba habeen un ou baryo oo ou baryo habeenka habeenka ay koob iyo tobanka soo gelayso habeenka ay koob iyo tobanka soo gelayso waa la baryaa mina labiyo tobanka habeenka ay soo gelaysana waa la baryayaa maalinta labiyo tobnaad baa la gelaa maalinta labiyo tobnaad ninkii rabana waa degdegi karaa faman tacajala fii yowmayni falaa ifma calayhi waman ta'ahara falaa ifma calayhi liman itaqaa ayb ninkii qoraxdu ay yacnii casirka la gaaro qoraxda ay ugu dhacdana maalinta labiyo tobnaad waa inuu meesha baryo habeenka saddexiyo tobanka ay soo gelayso oo yowmu haalid cashar ou tuurto dabadeed uu iska tago marka mabiidka la sheegaayo kuwaas waa maalmaha dambaa waajib ah oo haddii laga tago in dem lagu kabaa ay tahay laakiin middan hore oo yowmu leylata taasic iyadu rugnina ma aha waajibna ma aha marka dadka qaar mabiitu minan bay ay u malayn karaan laakiin mabiidka la sheega maalmaha dambe oo haddii qofka uu ka tagaa iyaga dhammaantood habeenada oo dhan labada habeen ugu yaraan hadduu ka tago de waxaa laga rabaa dem kaamila hal habeen hadduu seexdo habeen uu ka tagana nisfu demi wax u dhigmayou bixinaya ama yacnii calaa aqwaalin fiiha calaa kulli xaal meesheeda markaan gaarnan kaga hadlayna mabiidkuna marka waxaa weeyaan wuxuu ku imaan karaa un juz habeenka ka mida qofku inuu joogo myacni minadan haddii marka saqdhexa uu soo galo ou baryo mabiid waa xasilaya qaala xadaanaa zuhayr bnu xarbin wahuwa abu khaytamata الnasaa-iyu qaala akhbarana alaxwasu bnu jawaab wahuwa adabiyu jawaab waa bifatxi اljiim watashdiid اlwaaw abuljawaab ayaa leedahay صدوq رbma whn أkرج xadيiثه mسلم وأbو dاوuد والتirmidي والنasائiي qال أخبرnaa cmاar بن ruزayq زurayq ayay kutubta gobol dhigayaan laakiin waa ruزayq ninkan magaciisa ayb iبن xaجaر saas u dabdiyey cmاar بن ruزayq بتaqديiم الrاءi مصغرا وhuوa الضabiي التmimiي الضbي أو التmimي أbوالأxوص الكوuفiي laa بأسa bه أkرجa xadiiثahu msلم وأbu dawuud والتirmidiyu والنasaaئiyu وبnu maajaة tirmidi laakiin isagu tacliiq ahaanba uga soo saarayo callaqa lahu الtirmidiyu asal ahaan ugama soo saarin tacliiq ahaana uga soo saaray عan sulaymaan الأcmaش wahuwa sulaymaan بnu mihraan alkahili عan الxakم wahuwa بnu cutayba alkindi عan miqsam wahuwa mowlى بni cabaas عan ibni cabaasi qaal sallaa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga wuu tukaday adduhra duhurka yowma tarwiyati maalintii sideedaadka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu tukaday wuxuu ku tukaday waalfajra fajarkiina wuu tukaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam yowma carafa maalintii carafa biminan mina ayuu ku tukaday ayb maalinta yowmu tarwiya duhurkeeda wuxuu ku tukaday mina waalfajra fajarkana nebigu wuu tukaday yowma carafa maalintii carafa biminan mina ayuu ku tukaday radii duhurkii yowmu tarwiya sideedaad uu ku tukaday mina casarkii subaxiina uu ku tukaday yowmu yowmu carafa yowmu taasica mina uu ku tukaday meeqa salaad buu marka mino ku tukadayna duhur iyo casir iyo maqrib iyo cisho iyo subax shan salaaduu ku tukadayayb uu gaagaabinayo kuwa afarta ah laakiin mid walbaa waqtigeeda ayuu ku tukanayay oo jamac meeshaan ma jiro waxaa laga qaadanaya inay sunno tahay marka xaajigu inuu duhurkii mino galo yacni duhurkiiba uu mino ku tukado hadduu sunnada inuu waafaqo rabo قال xدثنا أحمد بن إبراهيم هو الdورقي ثقة أخرج xadيiثه مسلم وأصحاaب سنن الأربعة قال أخبرنا إسحاق الأزرق وهو إسحاaq بن يوسف الأزرق ثقة أخرج xadيiثه وأصحاaب الكتب الستة عن سفيان وهو الثوري عن عبدالعزيز بن الرفيع وهو المكي نزيل الكوفة yb qاaل سألت أنس بن مالك baan سؤaaلay qلت waxaan ihi أخبirنيi ii sheeg بشhayءin شhaي caqaltahu shaygaasu aad garatid can rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga xaggiisa aad ka garatid ayna sallaa rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga xaggee buu ku tukaday adduhura duhurka yowma tarwiya qaala waxau yidhi biminan mina ayuu ku tukaday qultu waxaan yidhi ayna salla alcasra casirkana xagguu ku tukaday yowma nafri maalintii uu soo dhammaaday xajka oo mina uu ka soo baxayey yowma annafri maalinta nebigu uu soo baxay saddex-iyo tobnaadkii bay ahayd maalintii bisha ay saddex-iyo tobanka ahayd oo nebiga isaga ma soo degdegino waa soo dhammaystay saddex-iyo tobanka ayuu gaahay qaala waxa uu yidhi bilabdaxi abdaxa ayuu ku tukaday abdax marka waxaa weeyaan waa meeshii nebigu markii uu xiranayo markii uu mino aadaayeyna uu ka aaday waayo markii uu soo baxayna oo mino uu ka soo dhammaaday maalintii saddex-iyo tobnaad oo jamratulcaqabjamaraadkii saddexda ahayd uu soo tuuray waa soo fulay salaadii casir waxay ugu gashay uu ku tukaday abdaxa abdaxa maka unbuu ku yaallaa ayb alabdaxna waa la yidhaha almuxasabna waa la yidhaha muxasab iyo abdax isku mid waa halkan nacam marka abdaxaas isaga in la dego sunno miyaa camalulxaj miyay ka mid tahay mase ka mid ma aha khilaaf baa ku jira war raajixu inay nebiga waxaa cad oo u degay liajli tawaafuq darteed iyo safarku inuu uga sahlanaa meeshaas walidaalika acmaaluxaj ka mid ma aha bacdi alculamaa saxaabada ay ka mid yihiin qaarkoodna waxay iyagu yidhaahdeen waa min acmaali ilxaji xaajigu marka sunno waxaa u ah markuu ka soo baxo mina inuu abdaxa dego de abdaxadda waaba magaalaba magaaladii bartankeedii weeyaane waaba meesha belediyada maka ay ku taalla wahay oo yacnii hoteello badan iyo guryo badan ay ku yaallaan qofku marka gurigiisii hadduunan meesha ahayn maba degi karaba ayb suurtagal uma noqon karto inuu halkaa dego ama uu ku baryo laakiin haddii halkaa uu degaan u helo labada waa isu gudo karaa markaas soo degaankiisiina ay tahay hadduu niyeysto marka lacalla in markaa u xasilaan ayb wuxuu leeyahay marka halkaabaa nebigu marka saasuu yeelay halkaa buu ku tukaday uma qaala waxa uu yidhi anas ifcal samey kamaa yafcalu umaraa'uka madaxdaada sida ay yeelayaan adiga sameeyo yidhi sunnadii sidaan waaye laakiin hadday iyaga dadka adiga ku waday madaxda kuu ah sida ay sameeyaan ku raac haddaanay duhurkii mino ku tukanin oo yidhaahdaan casirkii baa mino la aadaa iska aad raac ad waxbaha khilaafin dadkan ayb maxaa yeele shay sunno ah haddii looga tago amiirka shay yacnii mustaxab ahaa ama shay yacnii shayga hadduu mubaax yahay ama uu mustaxab yahay daacada amiirkuna marka ay waajib tahay de waajib iyo sunno waajibkaa la hormarya mar adiga un inuu macsi kugu yeeraa daran macsibaadan ku adeecaynin qofkan marka haddaanu sunnadii la imaaninna isagoo nacaynin sunnada macsi kuma dhicin dabcan soo ma garan xajkuna umara ayuu lahaan jiray amiirka uu soo magacaabo ninkaasaa marka maamulkiis ahaayo waqtiga wuquufka uu dhacaayo waqtiga yacnii awqaadaha iyo tartiibta isagaa hayo iyo dadka oo u dirsado dadkan unbaa ad u adeecaysa ad raacaysaa diinku marka waxaa weeyaan diin isagu marka furqo iyo kala tag iyo nin walbaa meel inuu ka yeero lama ogolan ayb dadkan zamankaanu nin walbaa inuu mimbar un samaysto rabo keliya ma ahan oo nin walbaa uu rabo inuu muujiyo ninka kale wuxuu ku khilaafsan yahay bis ayb xataa waxaad arkay mararka qaar dadka gabal xajka aaday waxay isku khilaafayaan wax iska waaqiciyooba diin xataa aan ahayn banaan ayb carafaad halkaanay jirtaa iyo may ma jirtay isku khilaafahay limaada inay carafaad inta jirto waa la ogyahay wadaad baa marka wuxuu leeya carafaad halkan bay jirta halkaas baa la aadayaa berri mid kale le ayaa wuxuu leeya ma jirto halkaanay jirta intaan muxuu rabaa inuu in ninkan inuu khilaafsan yahay inuu muujiyo un bes ninkan waa bidci waa baadiyeysan yahay intaasuu rabaa inuu dhaho bes hormawaad wax kale weysay adiga haddaad run sheegaysid yacni maa diinka ilaahay si saxa inta uga hadasho hadduu ama bidci yahay ama macsi ku jiro can dariiqi sharci maa ku caddaysid markaa carafo intay ku taal iyo halkan bay ku taal lagu murmaayo ayb indhahaygaan saare dad saas yeelay ummaddii marka yacni waxaa weeyaan la waanin lahaa ama wax loo sheegi lahaa teendhooyinka soomaalida muran unbaa ka jira afar iyo labaatanka sac waa tahay maya ma ahan waa ma bannaano waa bannaan tahay markaasaa dadkii caamaduna waxa kanna meel buu ka qaylinaya kanna meel hadhow marka waa wareernay bay leeyihin ummaddan marka dad noocaas unbaa marka wareerka ku wado de qofkiina xajku inuu ku murmo ma aha bimujarad muran un inuu ku abuuro maa ilaahay inuu uga cabsado kuwaasoo kalena de wax lala murmo ma astaahilaan in laga dhaqaaqo un meeshii kaleo dadka wax loogu sheegi karo loogu sheego haddii kale aday ku dembaajinayaan waxna ka faa'iidi mayso ayb marka wuxuu leeyahy ifcal samey kamaa yafcalu umaraa'uka umaradaadu siday yeelaan adigu samey baabu اlkhuruuji ilaa carafa baabu bayaani sunnati اlkhuruuji ilaa carafa bixitaanka carafo loo baxaayo sunnadeeda caddaynteediibu u baab yahay qال xdثna أحمد بن حنبل qال أخبرnا يعقوب qال أخبرnا أbي عن بن إسحاaq qال xdثnيi نافع عن بن cمر qاaل غadاa رasuuل اللahi صلى الlه عليه لي وsلم nebigu waa kallahay min minan ayuu ka kallahay waa markay xiina markii sallo subxa uu tukaday صaبيixaةa yowmi caraفة maalinta caraفة subaxeeda waa markay qoraxdu soo baxday weliba xatىa أtىa caraفaةa ilaa uu ka yimid marka waa in loo dheelmado horta oo markay qoraxda soo baxdaba lasii dhaqaaqo lasii baxo laakiin wuquufku ma bilaabanayo ilaa duhur kadib unbuu bilaabanaya fanasala nebigu wuxuu degay binamirata namira wa hiya iyaduna manzilulimaami weeyaan imaamku meesha uu dego alladii yanzilu bihi bicarafa alladii meesha oo yanzilu bihi imaamka uu ka dega bicarafata carafo xataa idaa kaana cinda fanazala binamira buu degay wahiya manzilu limaam weeyaan alladii yanzilu bihi ou degayo bicarafata ou kana qudbaynayo xataa idaa kaana cinda salaati duhri markay ahayd salaadda duhur agteeda raaxa rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waa carraabay muhajiran isagoo markaa degdegayo salaadda isagoo dedejinayo muhajiran isagoo yacnii salaaddii duhur maalin weyn tukanayo la degdegayo fa jamaca bayna aduhri waalcasri duhri casri buu jamciyey jamcu taqdiim uma khaطba annaasa dadkiibuu u qudbo akhriyey uma raaxa waa tegey waa carraabay fawaqafa cala almowqifi marka uma khaطaba annaas khudbaday salaadda yaa horreeya khudbadaa horrayso kan la dukaday khudba lama akhrinin dabcan umadan marka bimacna alwaaw un salaaddii marka ayuu jamciyey duhurkii casirkii wakhaطaba annaasa dadkana qudbu u akhriyey uma raaxa waa tegey fawaqafa cala almowqifi meeshii uu istaagayey ayuu istaagay oo min carafata ahayd buu ku nagaaday carafa meesha uu ka istaagayo waana jabal الraxma xadiidkan marka isaga waa xadiid xasana wuxuuna tilmaamayaa sunnada carafa inay tahay in waqti hore loo baxo laakiin agteeda la dego namira duhurka marku galo khudbada la dhegaysto duhurkii casirkii la jamciyo oo jamcu taqdiim laga tukado dabadeed la dhaqaaqo oo la aado marka halkaa iyo mowqifkii markaa loo dareero qofkuna uu aad iskaga ilaaliyo meesha uu istaagayo inay carafo tahay iyo in kale maxaa yaele haddaad seegta maalinkaas xajkii waa ku seegay sanadkaagaasna waa waxaa weeyaan bilaa yacni xaj ayaad noqonaysaa baabu اrawaaxi ilaa carafa baabu bayaani xukmi اrawaaxi caraabid yacnii duhurka kadib loo caraabo caddaynteedii ayuu u baab yahay ilaa carafata carafo loo caraabo rawaaxu waa sayru aakhiri nahaar aakhiru nahaarkana duhurku ka bilowda qaala akhbaranaa axmed bnu xambal qaala akhbaranaa wakiic wahuwa bnu اljaraax alru'aasiyu qaala akhbaranaa naafic ibnu cumar wahuwa hiqatun habtun ayb naafic ibnu cumar bni cabdillaahi bni jamiil aljumaxi weeyaan can saciid bni xasaan wahuwa xijaaزiyu maqbuul akhraja xadiidahu abu daawuud wabnu maaja can ibni cumar qaala lama an qatala alxajaaju lamaa an qatala markuu dilay alxajaaju xajaaj ibna الzubayri markuu dilay arsala ilaa bni cumara ibni cumar buu u cid diray waa u yimid marka ayata saacatin ayb saacadee baa kaana rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu uu ahaa yaruuxu inuu caraabayo fii hada alyowm maalinkan saacadeebuu maalintan oo kale nebigu uu bixi jiray dabcan xajaaj isaga marka dhulkaa ciidankii lagu bixiyey oo cabdullahi bnu zubayr dilay buu ahaa cabdulmelik ibnu marwaan oo amiir guud u ahaa marka amawiyiintoo dhulka dhan markaa wada qabsaday ayaa wuxuu amray war xajka ibnu cumar uga dayo uu yidhi xajka arrimihiisa iyo maamulkiisa ibnu cumar uga dayo markaa ibnu cumar buu weydiin jiray marka ibnu cumar baa marka u cid dirayoo nebigu goormuu bixi jiray buu yidhi markaasuu yidhi haddaad sunnada rabto fahajir deg deg buu yidhi nacam hore u baxa qaala ibnu cumar waxa uu yidhi idaa kaana daalika idaa kaana haddii uu ahaado daalika kaagaas yani waqtigaas duguhorkii iyo ayb kaana qaala waxa uu yidhi idaa kaana daaka kaagaas hadduu ahaado ruxnaa yacni waanu baxaynay idaa kaana daalika ay zawaala shamsi siyaaqa sida laga garanayo ruxnaa mowqifkii baan markaa u caraabaynay falamaa araada ibnu cumar markuu doonay ibnu cumar an yaruuxa inuu tago qaala waxa uu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen lam tasiq ishamsu qoraxdii ma aynan iilannin qaala azaaqad ma iilatay buu yidhi qaaluu lam tasiq ma aynan iilannin ow zaaqad way iilatay qaala falamaa qaaluu markay ku yidhaahdeen qad zaaqad qoraxdii way iilato waqtigii duhurkii baa la gaaray irtaxala ibnu cumar waa rartay xaggaas iyo mowqifkiiba marka waadii curana ayuu tegey salaaddii buu tukaday mowqifkii buu sii aaday ka bacdi khudbadii iyo salaaddii xadiidkan marka masaa'il badan baa laga qaadanaya oay ka mid tahay yacnii ninka faajirka ah hadduu diinta ku su'aalo oo wax ku weydiiyo in loo sheegi karo oo faajir baa tahay waxba kuu sheegi maayo inaan la dhehaynin marka macsida in loogu kaalmeeyaa daran ninkan isagoo faajiroo ibnu zubayr iyo saciid ibnu jubayr iyo rag badan dilay oo laayey oo bal asmaa binti abibakar ay tidhi xadiidkii nebiga ee ahaa sayakhruju min ummatii kadaabun wa mubiir sayakhruju min haqiif sayakhruju min haqiifa qolada reer taqiif waxaa ka soo bixi doona mid been badan iyo mid dadka halaago markaasay waxay tidhi ama almubiiru famaa ikhaaluka ilaa anta ninka mubiirka anuu u malayn maayo nebigu uu sheegayo ilaa inaad adiga tahay xajaajow marka xajaaj nin wuxuu ahaa marka faasiq ah bacdi ahlilcilmi oo gaalaysiiyeyna waa jiraan inkastoo qowlkaas uunan saxiix ahayn oo yacnii laga saxsan yahay maxaa yeele waa lagu daba tukanayo saxaabadu way ku daba tukanayeen muslim bayna u aqoonsanaayeen faajir baa hayska ahaada e ayb ninkan marka xajaaj ibnu cumar buu wax weydiinayaa ibnu cumarna waa u jawaabaa marka ninka sheekha haddii nin faajira uu su-aalo weydiiyo ou su-aalihii u jawaabaa qalad iyo dembi midna ma gelin ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa ninka faajirka in lala tukan karo ayb ninka faajirka salaaddii in hadduu isagu xooggii iyo suldadii hayo in lagu daba tukado xataa hadduu mubtadic yahay cuhmaan radia allaahu canhu oo khaliifadii yacni alkhaliifatu raashid ahaa waa tii ay yacnii hareereeyeen qoladii marka khawaarijta ahayd sharta waday masaajidkiina iyagaa marka dadka tujin jiray oo imaam ka ahaa inta ay cuhmaan gurigiisa ku hareereeyeen markaasaa cuhmaan loo yimid oo la weydiiyey ee la yidhi cuhmaanow dadkan masaajidka waxaa tujinaya imaamu fitna sayn yeelnaayo ma la tukannaa markaasuu wuxuu yidhi salaadda wax la sameeyo iyadaa ugu khayr badane hadday hagaajiyaan la hagaajiyo oo la tukada hadday halleeyaanna idinku ha hallaynina la tukaduu yidhi marka imaamatulmubtadic marka salaadda waa ku ansaxay macana haddownan markaa bidcadiisu ay gaalnimo cad aanay markaa aanay ahayn ayb day gaalnimo cad ay tahay markaas suldana hadda aanu kugu lahayn inaad la tukataa ma aha marka haddii marka sulday wax lamida uu leeyahayna ta'wiil iyo wax lamidana suurtagal ay ku tahay de qofka inuu la tukado keligiina tukado imaam axmed sida u dhihi jiray oo kale jahmiyada maxaa yeeley nimanka jahmiyadaa ee iyagu mixnada dadka uga dhigay qur-aanku waa makhluuq shan boqol oo caalim ayaa gaalnimadooda fadwootay qowlkaa yacnii inuu kufri yahay ayb inkastoo dadku inay xujada ku ooganto iyo yacnii mawaanicdii qaarkood aanay ku qumin sida ma'muun iyo raggii lamidka ahaa iyagu caynan looma gaalaysiinin laakiin kufriga idlaaqiisa waa ku dhacaa maxaa yeeley qowlkoodaas ay ku qowlayaan dadka ku imtixaanayaan kufribuu ahaa haddana laakiin maadaama ta'wiil iyo yacnii iyoiyo jahli uu haystay biacyaanihim jahmiyada looma gaalaysiin jirin laakiin haddana iyadoo sidaa ay tahay imaam axmed wuxuu tilmaamay in salaaddii aada la tukata hadduu suldaan kugu leeyahay adigiina inaad gaar hadhow markaa u samayso ayb marka kuwayaalkan waxaasoo dhan baa marka xadiidkanna uu tusayaa xajaaj marka way la tukan jireen saxaabada rasuulka ayb qaala waxa uu yidhi azaaqad ma yanii ma qoraxdii ma iilato duurkii ma la gaaray qaaluu lam taziq ma aynan iilanin ow zaaqad qaala falamaa qaaluu qad zaaqad irtaxala baabu اlkhudbati bicarafa baabu bayaani xukmi اlkhudbati khudbada xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay bicarafata fii carafata yacni carafa dhexdeeda lagu akhrinayo qaala xadaanaa hanaadun wahuwa bnu sariy can ibni abi zaa'ida wahuwa yaxya bnu abi zaa'ida yaxya bnu zakariya ibni abi zaa'ida qaala anba'naa sufyaan bnu cuyayna can zayd bni aslam can rajuli min bani damra can abiihi aw cammihi qaal ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam nebigaan arkay cala almimbari isagoo markaa mimbarka korkiisa saaran bicarafata carafa dhexdeeda yacnii carafaad dhexdeeda isagoo sidaa ah baan arkay xadiidkan isaga marka waa daciif oo ninkan marka mubhamkaa ku jiro can rajulintaas ibnu xajarna wuxuu yidhi baabulmubhamaadka zayd bnu aslam can rajulin min bani damra can abiihi lam yusamayaa lama magacaabinayo oo magacooda la garan maayo akhraja xadiidahu abu daawuud xadiidka marka sidaa buu daciif ku yahay markaa nebiguna markii uu carafaad jooga mimbar loo dhigay ma jirin hadda marka meel bannaanuu dabcan ku qudbaynayay qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa cabdullaahi bnu daawuud wahuwa alquraybiyu albasriyu can salamata bni nubayqin wahuwa salamata bnu nubayq ibnu shariiq alashjaci abu firaas alkuufiy ثqة يuqاaل اkhtalط أkhرaجa xadيiثه أbu dاwuud والتirmidiي في الشhamائل والنasائي وبن maaجة can rajuli min الxayi nin marka ayaga qolada ka mida can abiihi nubayd salama aabbihi oo nubayd ayuu ka warinayaaye أnnahu ra'ى النabiya salى الlahu عalيه alي wsلم nebiguu arkay waaqifan bcaraفata isagoo carafo taagan calىa baciirin rati ku taagan axmara guduudan markaa nebigu inuu ratiga ku kor istaagay ma aho nebigu ou taagnaa ma aha ayb ratiga marka waxaa weeyaan waa ku fadhiyey calaa baciirin axmara yakhdubu uu qudbaynaya marka rati korkiisuu marka ka qudbaynayay xadiidkan waa saxiix can rajulin min alxayida uu leeyahayna xadiidka dariiq kaleu ku soo arooray oo musnad axmed ku sugan can dariiqi wakiic qaala xadaanaa salamatu bnu nubayd can abiihi walam yadkur can rajulin maba sheegin dariiq kalena waa ku soo saaray imaam axmedo can cabdilxamiid ibni cabdiraxmaan abu yaxya abi yaxya alxilmaani qaala xadaanaa salamatu bnu nubayd qaala kaana abii qaala kaana abii wajaddii wacammii maca الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam qaala akhbaranii anii ra'aytu rasuula اllahi sal ly slam ilaa aakhirihi marka xadiidka duruqdaasuu saxiix ku yahay qaala xadaanaa marka khudbadii inay marka sunno tahay haddaad haleeli weysana adi labadaadii ragco duurka iyo labadaadii ragco casirka waad samaynaysaa waad jamcinaysaa qaala xadaanaa hanaad bnu sariy wa cusmaan bnu abi shayba qaala akhbaranaa wakiic can cabdilmajiid wahuwa cabdilmajiid bni abi yaziid alcuqayliy waثaqahu bnu maciin akhraja xadiidahu asxaabu sunan اlarbaca qaala xadaanii alcadaaءu bnu khaalid bni hawda cadaaء بن khالد بن hwdة وهuوa الcاamiriyu صxaabiyu أkرaجa xadيiثahu الbخhaariyu تacliiqا وأصxaabu sunan الأربcة صxaabi weeyaa ninkan qaala hanaadu hanaad isaga wuxuu yidhi riwaayadiisa can cabdilmajiid abi camrin buu ugu daray kunyadiisuu sheegay qaala xadaanii khaalid khaalid بn اcadاء بni hawdة khaalid بnu cadاء ayuu soo hormariyey ibn hawdة kii kalena muxuu ahaa khaalid بnu hawdة ayuu yidhi kaa kale qaala ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalيyه wali wasalam nebigaan arkay yakhdub isoo qudbaynaya annaasa dadka u qudbaynaya yowma carafa calaa baciirin rati korkii ugu qudbaynayo qaa'imin isagoo taagan shiri kaabayni qaa'imin isagoo yacni taagan macnaha waxaa weeyaan ku sugan waa daabadda korkeeda ayb qaaiman qaaimun qaa'imin ayb ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayh ali wasalam yakhdubu الnaasa yowma carafa calaa baciirin ayb rati korkii isagoo markaa ku khudbaynaya qaa'imun haahay wa huwa isaga oo qaa'imun taagan taagantan hadda marka sugan unbaa loo jeedaa fi الrikaabayni wahuwa isaga oo qaa'imun taagan oo yani ku sugan fi الrikaabayni kalaha yani marka waxaa weyaan koo yani rikaabka kalaha geela ama kooraha isagoo markaa ku taagan oo ku sugan qaa'imanna waa loo dabdiyey qaa'iman qaa'iman marka haddii la yidhaha waa la xaalaynaya marka qaa'iman xaal uu yahay isagoo markaa taagan ama sugan ay haabitan waxaa kaloo la dhihi karaa qaa'imun haddii la yidhaahdana jumla xaaliya in lasoo qadaro wahuwa qaa'imun un in la yidhaahdo fi rikaabayni yacnii meesha marka rikaabka isagoo markaa ku sugan kalaha marka isdhaafsan ayaa rikaabka la yidhahda kuwa saa isu dhaafsan magacooda maxaa la yidhaahdaa habaallaha ayb isagoo marka sidaas ah qaala abu daawuud rawaahu bnu اlcalaa can wakiic kamaa qaala hanaadun maxamed bnu اlcalaa isaguna can wakiic buu ka wariyey kamaa qaala hanaad siduu hanaad yiriyo kale oo hanaad sida uu u wariyey cabdulmajiid abi camrin khaalid bnu اlcaddaa saasoo kale u sheegay abu quraybna qaala xadaثana cabaasu bnu cabdilcaظiim qaala akhbarana cثmaan bnu cumar qaala akhbarana cabdulmajiid abu camrin can اlcaddaa bni khaalid saasuu isagoo kana yidhi bimacnaahu baabu mawdici اlwuquufi bicarafa baabu bayaani mowdici اlwuquufi istaagga meeshiisa meesha la istaagayo bicarafata fii carafata carafa dhexdeeda carafa dhexdeeda meesha la istaagayaa waa meelma ayb waa xuduudda carafaad xuduuddu carafaadna kitaabaha fiqiga waa sheegaan oo waxay ku leeyihin meeshaa marka laga bilaabo ilaa meeshaas halkaa marka laga bilaabo ilaa meeshaas kitaabaha fiqiga way ku taallaan majmuuca iyo aaday ay u caddeeyaan haddana marka waxaa weeyaan waxaa loo sameeyey xuduuddaasi lowxaad lowxaad ayaa lagu wareejiyey qofka meel walba uu taagan yahay oo arkaayo yacni bidaayatu carafaad nihaayatu carafaad yaa ku wada yaallaan oo luqad kasta ah luqaadka dabcan dadku fahmayaan sida qaalibkaan ayb ama luqad carabi iyo luqad ingiriisa iyo luqad urdu iyo luqad farisi iyo luqaadkaasay ku dhigeen xuduuddii marka carafaad taasaa marka qofku isagoo hadda ma fahmi kara haddii magacyo loo sheego innaga ma fahmi karna asmaa'dii hore iyo asmaada hadda buuraha ma kala garan karna laakiin calaamaadkaas baa loo sameeyeyba qofka uga akhrisan karaba aad bay u fududeeyeen nimankan meesha joogo yacnii khidmada xajka iyo yacnii cumrada wax ku gaara ma laha qof kasta oo marka meeshaa tegey oon xaj u tegeyna arrintaa iyadaa waa qiraan ayb marka qofka bani aadamkaa hadduu doono si kale faajir ha u ahaadee waxa khayrka uu samaynayo un in looga shukriyo khayr allah kaasi la yidhaha waa fiicantahay inabadda gaalnimo cad kuma haynan maxaa yaele ahlu cilmigii cid gaalaysiisay oo gaalnimadooda iftootay ma ogin mana hayno haddaanan haynin marka de waxaa weeyaan un dad muslimiinoo un xajka u khidmaynayaan u ictiraafayna waxna haddaan yani gaara nama siiyaan laakiin masaa-isha diiniga in sidooda ay ku joogtaa roon ahlu cilmiga un markaa loogaga dambeeyo wuxuu leeyahay marka ayb meesha marka la istaagaya marka taasuu marka halkan marka uu baabaynaya inuu caddeeyo uu rabaa qaala xadaثana bnu nufayl cabdullahi bn moxamed bni nufayl qaala akhbaranaa sufyaanu wahuwa sufyaan bnu cuyayna can camrin yacni bna diinaar can camri bni cabdillaahi bni safwaan ayb camr bni cabdillahi bni safwaan ibni umayata aljumaxi weeyaan safwaan bnu umaya ku abtirsadaa saduuqun shariif akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi almufrad وأصxaabu الsunan الأربcة can يزيid bni شhaybaan يزيid bnu شhaybaan aلأsdiyu صaxaabiyu lahu xadiiث أkhraجa xadiiثahu أصxaabu الsunan الأربcة يزيid bnu شhaybaan qaala أtaana ibnu mirbac ayaa noo yimid alanصaariي ibnu mirbacan magaciisa zayd ibnu mirbac ayaa la yidhaahdaa صaxaabiyu أkhraجa xadiiثahu أصxaabu الsunan الأربcة wanaxnu ibnu mirbac baa noo yimid wanaxnu innaga oo bicarafata joogno fii makaanin meel yubaaciduhu uu fogeynayo marka fii makaanin meel yubaaciduhu camrun camar uu fogeynayo canilimaami uu ka fogeynayo yacnii meel meesha imaamka aad uga dheer ayaan joognay buu leey ka fogeynayo faqaala waxa uu yidhi amaa inii rasuulu rasuulillaahi amaa inii anigu haddaan ibnu mirbac ahay rasuulu rasuulillaahi rasuulkii ilaahay ergegiisii baan ahay ilaykum idinka uu idin diray waa laysoo keen diray yaquulu lakum wuxuu idin dhahayaa qifuu calaa mashaacirikum qifuu istaaga calaa mashaacirikum mashaacirtiinna istaaga meelaha yacnii macaalimudiinkiinna ah mashaacirtu waa macaalimuddiin meelaha diinka calaamadaha u ah laakiin hadda carafaad baa si gaar ahaaneed loo jeedaa musdelifaba waa tahay mashcar haddana lama istaago ayb fa innakum idinku calaa irtin baad ku taagan tihiin dhaxal korkiisaa tihiin min irtin dhaxal xaggii ka ahaaday ee yacnii calaa irtin baad ku taagan tihiin dhaxal korkii min irti abiikum aabbihiin dhaxalkiisii ah ibraahiima ahaa dhaxalkii aabbihiin ibraahiim yaad ku taagan tihiin oo dhaxasheene halkaa marka istaaga kufaaru quraysh warkan ay wadaanoo carafaad la istaagi maayo wax saxan ma aha idinkiibaa dhaxalkii ibraahiim haayo oo ibraahim ilaa carafaad waa istaagay isagee baabu dafcati min carafa baabu dafcati soo noqoshada min carafata laga soo noqdo caddaynteediiba u baab yahay yacnii sunnada ku saabsan see carafaad looga soo laabana ayb carafaadda markay qoraxda dhacdaa laga soo noqdaa ayb qoraxda waa inay qofka ugu dhacdo carafaad waana inuu xaqiiqsado weliba inuu iska orda ma aha dadka waxaad arkaysaa marka dantoodii baa lagu qasbaa marka jidadka laga baxoo dhan yaa askar taagan tahay oo aanay dadka u oggolayn marka kow iyo toban sac galabnimo la gaaro ayb dadkii inay iska baxaanay rabi lahaayeen ayb intaas oo yacnii lacaguu soo qarash gareeyey intaas oo wakhti bani aadamka deg degiisa fiiri daqaa'iq daqaa'iq keliya ayaa camalkiisa oo halis ku gelinayo ayb oo weliba dhibsanaa qofka celinaayo yacnii joog dhahayo u dhibsanaya markay qoraxda saa u dhacday furaayaan qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir wahuwa alcabdiyu qaala anba'naa sufyaan wahuwa athawriyu can alacmash xadaanaa wahb bnu bayaan qaala akhbaranaa cubaydatu qaala akhbaranaa sulaymaan alacmash almacnaa ay macnaaha macnaha yani macnuu waa mid ayb can اlxakam can miqsam can ibni cabaas waana soo maray qaala afaada rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu waa baxay min carafata carafa ayuu ka soo laabtay wa calayhi sakiinatu iyadoo xasillooni korkiisa ay tahay wa radiifuhu kan fangashan isaga gadaal ka saaranna daabaddiisana usaamatu uu yahay faqaala wuxuu yidhi yaa ayuhannaas dadow calaykum bisakiinati war xasillooni ogaada sunnadu marka waxay tahay marka carafaad laga soo baxaayo qofku inuu isdejiyo buuq iyo qaylo iyo aanu gelinoo tartiib faina albira oan marka dadku basasku aynan ku dagaalamin oo aynan ku qaylinin oo qofka uu iska sugto kii uu gaaro ou raaca markaas fa ina albira maxaa yeelay khayrku laysa biiijaafi alkhayl fardaha ruclaysiintooda ama yacni gulfintooda khayrku kuma ahaado walibil iyo geela awrta iyo fardaha gulfintooda iyo yacnii orodsiintooda khayrku iyo samafalku kuma xasilo khayrku deg deg kuma xasila tartiibsada qaala waxa uu yidhi famaa ra'aytuhaa usaamaa dhahayo famaa ra'aytuhaa ma aanan arkin raaficatan famaa ra'aytuhaa ma aanan arkin daabaddii hashii rasuulka raaficatan iyadoo markaa kor yeelaysa yadayhaa labada lugooda hore labadeeda lug ee hore ayb famaa ra'aytuhaa ma aanan arkin raaficatan iyadoo kor yeelayso yadayhaa labadeeda gacmood yanii labada lugoodoo hore caadiyatan iyadoo rooraysa ma aanan arkin xataa ataa jamcan ilaa aanu ka nimid musdelifa yacnii hashii nebiga iyadoo ordaysa maba aanan arag buu leeyahay tartiiba u socday waay marka ayb xadiid kaleu keeni doonaa usaamo uu dhahayo nebigu socodkiisu wuxuu ahaa waa dadaalayay ayb dadaal ayuu samaynayey wa kaana idaa wajada fajwatan meel bannaanoo mutasaca haddou arkana nasa waa degdegaya meel bannaan meel bannaan hadduu arko waa degdegayo meel cidhiirina waa tartiibsanayo xadiidkan marka waa in lagu xambaaro midkaas oo xaaladdan marka uu tilmaamayo famaa ra'aytuhaa raaficatan yadayha caadiyatan xataa ataa jamcan waxaa loo jeedaa ay fi zixaami baa lagu qaydaa marka fi zixaam ciriiriga ma aanan arkaynin isagoo marka hashiis ay ordayso ay boodayso ma aanan arkaynin ya amaa fii hayri daalika taas waxaan ahayn oo marka uu meel mutasaco bannaan ou helo nebigu waa degdegaya hashu waa waa si fiican bay u soconaysa famaa ra'aytu raaficatan yadayhaa hasha labadeeda gacmoodna waxay ku yaallaan labada labadeeda lugooda hore wa labada gacmoodoo bani aadamka iyada waxaa u taagan labada lugoo labadeeda lugooda hore ayaa u taagan walidaalika marka masaladii aan hadda ka hor ka soo hadalno ibnulqayim qolada marka ibnulqayim iyo yacnii jumhuurta fuqahadu waxyaabaha marka ay cuskanayaan ay ka mid tahay oo ay leeyihiin waliyadac yadayhi qabla rukbatayhi maqluubaa ku jiro sababtoo ah falaa yabru kamaa yabruku lbaciir ratiga siduu u fadhiistay younan u fadhiisanin haddana gacan ha hormariya waa iska hor imaanay bay dhahayaan maxaa yeelay gacantaadii labada lugooda hore ee ratigaa booska booska booska u taagan ratigu markuu fadhiisanayana labada lugooda horeu ka bilaabaa fadhiga adiga haddaad gacmahaagii ka bilowdo waxaad noqonay sidii ratiga nin u fadhiistay saasay dhahayaan marka halkaana waa ku soo bayaanina calaa kulli xaal wixii laga yidhi qolada kalena waxay leeyihiin labadan lugood gacmaha booskooda ha ka taagnaadaan laakiin si gaar ahaaneed haddana ratiga jilbihiisu waxay ku yaallaan labada lugooda hore iyagana ku yaallaan ayb qofku markuu jilbaha dhigtana suurada wuxuu ka shabahayaa ratiga oo kale hadu marka aaday isugu celceliyeen calaa kulli xaal ayb xataa ataa jamcan zaada wahbun uma ardafa alfadla uma markaa dabadeed markii musdelifo la yimid kadib ardafa alfadla bna cabbaas fadal ayuu fangeliyey markii carafaad laga soo tegaayo usaama gadaal u saarnaa musdelifaa la yimid subaxii la baxaayee mina loo socdayna wuxuu fangeliyey fadlu bnu cabbaas wa qaala wuxuu yidhi ayuha annaas dadow ina albira khayrku laysa biiijaafi alkhayli waalibil fardaha iyo geela orodsiintoodu kuma imaado ma ahaado kuma ahaado qaala famaa ra'aytuhaa ma aanan arkaynin raaficatan yadayha xataa ataa minan ilaa uu mino ka yimid xataa marka yacni musdelifo laga soo baxayo lama soo ordaayo tartiib unbaa lagu dadaalaya xasiloonida qaala xadaanaa axmed bnu cabdillaahi bni yuunus wahuwa alyarbuuciyu alkuufiyu qaala akhbaranaa zuhayrun xaa waxadaanaa moxamed bnu kaiir qaala anba'anaa sufyaan wahada lafdu xadiidi zuhayr weeyaane qaala ahbaranaa sufyaan waxa uu yidhi akhbaranaa ibraahim zuhayr iyo sufyaan yaa kala warinaya wahada lafdu zuhayr qaala zuhayr wuxuu yidhi akhbaranaa ibraahimu bnu cuqba kan kalena sidoo kale unbuu uga warinaa laakiin lafdigii zuhayr ayuu soo kaxeeyey ayb qaala akhbaranii kurayb ayb wahuwa mowla bni cabbaas annahu sa'ala usaamata bna zayd buu su'aalay qultu waxaan idhi buu yidhi marka akhbirnii ii sheeg kayfa facaltum sidee baad yeesheen ow sanactum seed samayseen cashiyata radifta rasuula allahi sal alla ly slam galabtii yacnii galabtii aad nebiga soo fangashay seed yeesheen qaala wuxuu yidhi ji'na shicba waxaa laga qaadanaa marka yacnii de nebiga nin la socdo dee cilmi badan iyo yacnii axkaam badan iyo umbuuka ayaa ayaa ka imaanaya marka way su'aali jireen iyaga cilmiga marka intiisa badan su'aalaa lagu kasbadaa ibnu cabbaas marka waxaa lagu ammaanay inuu carab su'aal badan carab su'aal badan ayuu lahaayo oo dadka wax ku su'aalo marka cilmigiis waa batay qaala waxa uu yidhi ji'na shicba meesha waxaanu nimid yacnii buurta ah ayaanu nimid alladii yuniiqu fiihi annaasu dadka ay ku tu'iyaan yacnii awrtooda ay fariisiyaan lilmucarasi ay liltacriisi yacnii degis darteed liajli tacriis degis darteed oo yacnii ku dejinayaan awrtooda ama yacnii gaadiidka ay saaran yihiin meesha ay ku tu'iyaan oy fariisiyaan meeshaas yacnii yaanu nimid ayuu yidhi fa anaaqa rasuulullaahi sala allahu marka meelay garanayeen wey fa anaaqa rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu wou fariisiyeyoo waa tu'iyey naaqatahu hashiisii uma baala waa kaadiyey ayb wamaa qaala ma uusan dhihin isagu ahraaqa almaa'a ma dhihin wamaa qaala zuhayr ma uunan dhihin ahraaqa almaa'a wamaa qaala yani wamaa qaala usaama ma uunan dhihin riwaayada muslima caddaynaysa ahraaqal maa'a biyihii buu daadiyey ma dhihin uma dacaa bilwaduu'i biyo uu ku weysaysto u yeertay fatawada'a waa weysaystay wuduu'an weyse qaad laysa bilbaaliqi mid xeel dheer aan ahayn jiddan aad u xeel dheer aan ahayn yani weyse qaad fudub ayuu weyse qaatay qultu waxaan idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow asalaatu xaanat isalaatu salaaddii waa soo gashay xadarat isalaatu saa waa loo dabdiyey asalaatana waa loo dabdiyey oo tusallii ma tukanaysaa asalaata salaada qaala waxa uu yidhi asalaatu amaamaka asalaatu salaadda amaamaka hortaaday jirtaa ayb qaala waxa uu yidhi markaa nacam oo sidaabaa marka uu yidhi hortaadaad markaa ku tukanaysaa qaala waxa uu yidhi farakiba waa fuulay xataa qadimna almusdelifata ilaa aan ka soo galnay faaqaama almaqriba maqribkiiba u aqimay uma anaaqa annaasu dadkii way tu'iyeen yani fii manaasilihim uma anaaqa annaasu dadkii waxay tu'iyeen yacnii gaadiidkoodii fii manaasilihim meelihii ay degayeen walam yaxulluu ma aynan furin xataa aqaama alcishaaa intuu cishihiiba ka aqimay wasallaa waa tukaday intaa u dhaxaysa markaa dhib male labada salaadood qofku yacnii uu markaa wax jir uu soo qabsanayo kale iyo dhib ma laha xataa aqaama alcishaaa wasallaa uma xalla annaasu dadkii markaa way furteen alaabtoodii bay marka rarka ka dhigteen xadiidkan marka waxaa laga qaadan aadaan ma sheegin laba iqaamo unbuu sheegay maqribkii waa u aqimay cishihiina waa u aqimay aadaan ma leh xadiidkii jaabirna xasuusnaaw wuxuu sheegay inuu addimay maqribkii loo aqimay markii lagala dhammeeyeyna cishihii loo aqimay biaadaanin waaxid wa iqaamatayn axaadiid ibnu cumar oo gadaal uu ka keeni doonana marka halkaasaan ku ogaanaynaa yaa baabkan wax kusoo ku soo arooray aan uga hadlayna in sha allah ayb wasallaa uma xalla annaasu zaada muxamadun fii xadiidihi moxamed ibnu kaiir waayee wuxuu ziyaadiyey qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi kurayb baa dhahaya kayfa facaltum saad yeesheen xiina asbaxtum markaad soo waabariisateen qaala waxa uu yidhi radifahu lfadlu fadal ayaa soo fangalay nebiga wandalaqtu ana anigu waan tegey buu yidhi fii subbaaqi qurayshin quraysh dadkeedii hore u baxay hore u tegey dhexdooda ayaan anigu tegey calaa rijlaya labadeeda lugoodaan igu tegey yani anu waa sii lugeeyey oo markii ani ilaa carafa ilaa musdelifa ayaa nebigu soo fangalay mina ilaa yacni musdelifo ilaa minana nebigu fadlu bnu cabbaasaa fangalay waanu taa wax kama ogi dadkii horaanna ku darmayoo qurayshtii yacnii hore u baxday ayaan anigu ka mid ahayoo lugteydan marka yacnii aan ku socday qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala akhbaranaa yaxya bnu aadam qaala akhbaranaa sufyaan can cabdiraxmaan bni cayaashin can zayd bni caliyin can abiihi can cubaydillahi bni abi raafic can caliyin qaal uma ardafa usaamata usaama ayuu fangeliyey fajacala yucmiqu fajacala wuxuu gudagalay yucniqu inuu markaa yacnii dadejinayo calaa naaqatihi hashiisa waannaasu dadkana yadribuuna alibila geelii ay markaa garaacayaan yamiinan wa shimaalan midig iyo bidix laa yaltafitu ilayhim ounan midicsanaynin wayaquulu uu dhahayo alsakiinata ayuha annaas wardadow xasillooni ee sakiino ogaada wadafaca xiina haabat ishamsu wadafaca waa tegey xiina markii xiina haabat ishamsu oo carafaad ayuu ka soo tegey xiina haabat ishamsu markay qoraxda cishay oo ay qoraxdii yacnii dhacday laa yaltafitudaas maxfuud ma aha raajixna waxaa ah inuu weliba milicsaday yaa soo aroortay xadiidkii jaabir iyo ku jirtay nacam ayb fajacala yucniqu marka canaqu waa sayr oo wasada wounoo imaan doonaa socod dhexdhexaada oo aan tartiibna ahayn orodna aan ahayn ayuu soo soo socday qaala xadaana alqacnabiyu can maalik can hishaam bni curwa can abiihi annahu qaal su'ila usaamatu bnu zayd baa la su'aalay wa ana jaalisun anoo fadhiyo kayfa kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu sideebuu yasiiru u soconayey fii xajati alwadaac xajati alwadaaci xiina dafaca markuu carafa uu ka soo tegey qaala waxa uu yidhi kaana yasiiru wuu soconayo alcanaqa socod markaa yacnii deg socod aan degdegna ahayn tartiibna aan ahayn ayuu soconaye fa idaa wajada hadduu helo marka alcanaq socod marka waxaa weeyaan bayna alibdaac waalisraac culamada qaarkood kitaabkan markaa noo akhrisayna waxay dhihi jireen alcanaq socod isagu wuxuu ku sheegi jiray kadlayn kadlayn kadla ayuu soconaye qof un markaa waxaa weeyaan saanta ama socodka yacni aad u tallaabsanayo marka laakiin wuu ka curculayn ma ahna curculayntu hadday saa ka wada macnaha diidayo bayna alibdaa'i waalisraac ibdaa'i iyo israac dadaalna ma ahayn ruclaynta iyo dadaalka dadaalkaaba waa waa isku mid camal ama ruclayntu inay darnaa inay socod boob noqotaaba laga yaaba marka waa socod un dhexdhexaad ah ayuu soconaya xadiidkan marka almucallimi cabdiraxmaan bnu yaxya almucallimi alyamaani risaalow ka alifay xadiidkan socodka nebigu yacnii markuu carafaad ka soo tego musdelifo uu yimid risaalo ou xowla hada alxadiid ku sharxayo faidaa wajada haddii uu helo fajwatan haddii uu helo meel bannaan nasa waa ruclaynayo rooray oo markaa faidaa wajada haddii uu helo fajwatan meel bannaan haddii uu helo nasa aad buu u soconaaye aad ayuu u soconaye meeshanna marka wuxuu leeya waa durdurinayo yidhi ayb idaa wajada fajwatan nasa wuu durdurinaye marka yacnii socodka unbuu aad u ordaayey xoogaasi yani dadaala buu samaynaya ayb qaala hishaamun hishaam waxa uu yidhi annasu fowqa alcanaq annasu socodka annasu fowqa alcanaq socodka yacni dadaalka iyo tartiibta u dhaxeeyo ayuu ka koreeyaa xoogaa waa dadaal waa dadaalayo qaala xaddaanaa axmed ibnu xambal qaala akhbaranaa yacquub xadiidkan marka waa midkii waxaa lagu sharxayaa aan dhahnay famaa ra'aytuhaa raaficatan yadayhaa caadiyatan xataa ataa jamcan macnaha kan baa marka loo soo celinaa kaasna waxaa lagu qaydayaa sida ibnu xajar uu yidhi waxaa lagu qaydayaa midkaas izixaamka iyo zaxmada markay jirto qال xdثna أحمد بن حنبل qال أخبرnaa يعقوب qال أخبرnaa أbي يعقوب بن سعد qال أخبرnaa أbي عن بن إسحاaq qال xdثnii إبراهيم بن cقبة عن qرayب mولى cبدالله بن cabاس عن أسامةa qاaل kuنtu ridفa النبي slى الله عليه ولي وسلم nebiga fangalkiisaan ahaa falamaa waqacat الشhamسu qoraxdii markay dhacday dafaca rasuul الlahi sl اه sلم nebiga waa soo tegey caraفaad markay qoraxda dhacdaa marka laga soo baxaa qaala xadaثna cabdاللahi بن mسلمة عan maliki عan muسى بن cقبة can quraybi mowlى cabdillaahi bni cabbaas can usaamata bni zaydin annahu samicahu yaquul dafaca rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkii wuu soo tegey min carafata ayuu ka soo tegey xataa idaa kaana bishicbi meesha gosha ah markuu yimid nasala waa degay fabaala waa kaadiyey fatawada'a waa weysaystay walam yusbiq ilwuduu'a weysada aad uma taamiyeelin yani saddex saddex kama dhigin halhal unbuu ka dhigay qultu waxaan idhi lahu aan ku idhi isaga asalaatu xadarat isalaatu salaaddii waad joogtaa faqaala wuxuu yidhi asalaatu amaamaka salaadda hortaaday ahaatay fa rakiba waa fuulay ayb falammaa jaa'a almusdelifata markuu yimid ayb nasala waa degay fatawada'a waa weyse qaatay fa asbaqa alwuduu'a weysadii buu taam yeelay uma uqiimat isalaatu salaaddii baa la aqimay fa salla almaqriba wuu tukaday uma anaaqa kullu insaanin qof kastaa wuu tu'iyey baciirahu ratigiisii fii manzilihi meesha uu degayey buu ku tu'iyey oo fariisiyey uma uqiimat alcishaa'u baa la aqimay fasallaahaa waa tukaday walam yusalli baynahumaa shay-an waxma tukanin dhexdooda waxaa laga qaadanaya salaadda la jamcinaayo assalaamu calaykum assalaamu calaykum marka laga dhaho tan hore oo laga salaamo noqsado in yaroo qofka uu alaab meel taal meel kala dhigo iyo dhib ma laha wax yar dan fasli dheer uunan kala dhex gelin maxaa yeele waxuu leeyahay cishii maqribkii baa la tukaday awrtoodii bay markaa fariisiyeen alaabtii bay ka degsadeen cisha haddana ay aqrinteen dhibaataa marka inayna lahayn qaala xadaثna mxamed bn اlmuhanى qaala akhbaranaa rawxu bnu cubaadah qaala akhbaranaa zakariyaahu bnu isxaaq qaala anba'anaa ibraahimu bnu maysara qaala anba'anaa yacquub bnu caasim ibni curwa huwa yacquub bnu caasim ibni curwa ibni mascuud aلhaqafi curwat bnu mascuud aلhaqafi buu ku abtirsadaa أnnahu samica الshariida radia اllaahu canhu buu maqlay yaquul isagoo dhahayo afadtu maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalيh wali wasalama nebiga ayaan la soo shubmay famaa masad qadamaahu labadiisii gomadood ma aynan taabanin alarda dhulka xataa ataa jamcan ilaa uu musdelifo ka yimid xadiidkanna marka isagu waa daciif ninkaa maqbuulkaa ku jiro lacalahu markaa mutaabaca la'aan ayb ashariidna waxaa weeyaan huwa haqafiyun صaxaabiyun أkرج xadيiثه البخhاaرiي في الأdب المفرد ومسلم وأbو dاود والتirmidي في الشhمائل والنسائي وبن maaجة نسخ hadduunan idinkugu oolin bacضi نusخuu ku yaalaa qofkay ugu taalana waa ugu taalaa ke ke kan dambaa midka hore waa muttafaqun calayhi sooma dhihin kii hore saxiixun muttafaqun calayhi midkan dambe muslim buu yidhi kutubtii hore waxaad moodaa in uu ku yaallo mama saxiix marka cafan kitaabkii hore saxiix sunan abi daawuudka hore nusqooyinka dhaadheerka in la fiiriyo waay wallahi waxba kuma kala duwanaada ya yacquub bnu caasim baa ku jiro maqbuula miyuu leeyahay ayb nusakii hore oo saxiixu sunanka waxaan u malaynaa inaanu kuba oolinba ama daciif inuu yidhi ayb nusakii hore ayb muxuu hoos ku dhigaa hoos mu ku qora ya haa keen keen ayb haahy hada الxadiiث في الxaashiyaة الهindiية وqad wadaca عalayhi الشhaarixu calaamaةa nuun fii نuskaةi oo u dhigay waqaala fii aakhirihi lam yuujad hada الxadiiث إila fii نuskaةi waaxida hal nuska unbaa xadiidkanba uu ku yaalaa qultu wahuwa laysa fii طabcaةi الشhaykh min sunani abi daawuud walaa fii takhriijihi الmuطawali lahu hy kuma oolin marka aciif maanu dhihin marka xadiidku marka waa saxiix sidiisuu saxiix ku yahay wuxuu yidhi marka wacazaahu lahu almiziy fii tuxfati اlashraaf wa qaala hada alxadiidu fii riwaayati abilxasan ibni اlcabdi riwaayada riwaadii abu daawuud oo kitaabka markaan bilaabayna aan ka sheekaynayna riwaayati abilxasan ibni اlcabdi iyo wa abi bakr ibni daasa ayay ku taallaa can abi daawuud walam yadkurhu abulqaasim ma uunan sheegin ayb xadiidka imaam axmeda weriye wa isnaaduhu saxiixun calaa shardi muslim xadiidka isnaadkiisu calaa shardi muslim waayuu leeyahay kan hoos ayb muslim marka uma aanu sheegin ayb halkaa waxa ka dambeeya markaa salaatu bijamcin buu gelayaa musdelife iyo salaadeeda uga hadlaya